بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل أمورنا كلها سهلا سهل الله كل ما عصر علينا بحرمة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم باب الحيض والنفاس haadaa kani baabulxaydi dhiiggii xaydka baabkiisii weeyaan iyo wannifaasi dhiigu muleedkii muddadoodii iyo axkaamtii ay lahaayeen ayaa halkan lagu sheegayaa alxaydu dhiigga xaydka la yidhaahdahay huwa damu waa dhiigga alkhaariju ka soo baxa min qubulilmar'ati haweenayda qubulkeeda ka soo baxa fii sixatihaa caafimaadkeeda xilliga ay caafimaadka tahayna ka soo baxa bilaa sababin sabab la-aanna ka soo baxa xayd waxaa la yidhaahdaa waa dhiiggan caadada ee haweenayda ka soo baxa xilliga ay caafimaadka tahay sabab la-aanna soo baxa oo dhalmo iyo wax kale oo sababay iyadoo aan la arag sidaa dabiiciga isaga soo baxa weeyaan alxaydu xaydku huwa damu waa dhiigga alkhaariju ka soo baxa min qubulilmar'ati haweenayda qubulkeeda ka soo baxa fii sixatihaa caafimaadkeedana ka soo baxa weeyaan xilliga ay caafimaadka qabto bilaa sababin sabab la-aanna ku soo baxa wannifaasu dhiigumuleedkuna huwa damu waa dhiigga alkhaariju ka soo baxa minhaa min almar'ati haweenayda ka soo baxa bacda tamaami wilaadatihaa dhalideeda dhammaystirmideeda kadib xilliga ay dhalmadeedu dhammaystiranto oo ay dhasho oo yacni riximkeedu uu faaruqa soo noqdo oo wixii ilmo ahaayee riximkeeda ku jira ay soo wada baxaan markaa kadib dhiigga soo baxa ayaa la yidhaahdaa nifaas waa dhiigumuleedkii huwa damu waa dhiigga alkhaariju ka soo baxa minhaa min almar'ati haweenayda ka soo baxa bacda tamaami wilaadatihaa dhalideeda taab noqoshadeeda kadib wa aqalu sinni alxaydi dhiigga xaydka la yidhaahdo sanadkiisa kan ugu yari tiscu siniina sagaal sano weeyaan oo taqriiban min taqriibin dhadhoweyn ah sagaal sano oo dhadhow weeyaan muddada ugu yar ee gabadhu ay ku heli karta dhiiggan xaydku waa sagaal sano sagaal sano oo qamariya weeyaanoo bilahan bisha ee la wada yaqaano laga tirinayo sagaalkaas sano weliba waa taqriibi sagaal sano oo dhadhow weeyaan haddii maalmo yari ka dhimanaadaan dhib ma leh taxdiidi ma ahan taxdiidi haddii la yidhaahdo waa shayga oo go-anoo hal maalina aysan ka dhimanin hal maalina aysan dheerayn sagaal sano oo go-an laakiin masalan ba haddii la yidhaahdo waa taqriibi waa sagaal sano oo dhadhow oo maalmo yari haddii ay ka dhiman yihiin sagaalkii sano waxaa la xisaabayaa dhiiggaasi inuu xayd yahay maalmo yar waa muddo xilli aan deeqi karin weeyaan dhiiggii xaydka iyo duhur wada jira gabadha haddii sagaalkii sano iyadoo ay uga dhiman yihiin muddo yar muddadaasoo aan deeqi karin in gabadhaan dhiiggani xaydna uu ku dhaco daahirna ay hesho muddo aanaan intaas deeqi karin ayadoo ay uga dhiman tahay sagaalkii sano dhiiggii ka yimaada xayd ayaa lagu tirinayaa waa lix iyo toban beri marka muddada ugu yar ee gabadhani ay daahirna ku noqon karto xaaidona ku noqon kartahay waa lix iyo toban beri maxaa yeelay haddii laga soo qaado dhiiggani qofku inuu hayo muddada ugu yar waa hamayniya maalin waan gaari doonaaye inta gabadha ay daahir ahaato muddada ugu yarina waa hamayni waa shan iyo toban beri marka waa lix iyo tobankaa beri weeyaan lix iyo toban beri ka yari haddii ay uga dhiman tahay sagaalkii sano oo wax lix iyo toban beri ka yar afar iyo toban beri iyo wixii lamida weeyaane sagaalkii sana way u dhammaatay oo waa taqriibi laakiin sagaalkii sana hadday gabadhan uga dhiman tahay muddo muddadaasoo deeqda xayd iyo duhri wada jira waa lix iyo toban beri iyo wixii kasii badane dhiiggaasi waa damulfasaade xayd lagu tirinmaya waa sidaas wa aqalu sinni lxaydi dhiigga xaydka sanadkiisa kan ugu yari tiscu siniina sagaal sano weeyaan oo taqriiban min taqriibin dhadhoweyn ah wa aqalu muddatihi xaydka muddadiisa tan ugu yar inta uu hayn kara gabadha muddada ugu yari yawmun maalin iyo waleylatun hameen wey afar iyo labaatan saacadood weeyaan inta ugu yara gabadhan uu hayn karo waa hameen iyo maalin macnaha waa afar iyo labaatan saac haddii laisku geegeeyo dhowr beri bay noqon kartaa marka maantadan waxaa laga yaabaa inuu afar saac shan saac uu ka hayo caawi oo kale beri oo kale hameen dambe oo kale markii un laisku dardaro afar iyo labaatan saacood intii gaaraysaa laga raba maahane hameen iyo maalin caadiyaoo subax markay qorraxdu soo baxdo iyo hameenkaas maalintaas iyo hameenkaa ka dambeeya macnuhu ma ahan hameen iyo maalin qadarkooda afar iyo labaatan saac weeyaan markii laisku geegeeyo wa aqalu muddatii xaydka muddadiisa tan ugu yar yaamun maalin iyo waleylatun hameen weeyaan wa aktaruhaa muddadaas midda ugu badan xaydku uusan dhaafi karinna khamsata cashara shan iyo toban weeye yawman min yawmin oo maalmood wixii ka badani waa damulfasaad wa ghaalibuhaa muddada teeda loo badan yahay oo gabdhuhu ay u badan yihiin sittun waa lix aw sabcatun ama waa toddoba sittatun lix aw sabcatun ama toddoba weeyaan muddada qaalibka ah ee gabdhuhu badan ay helaan waa lix ama waa toddoba fa in naqasa haddii uu ka yaraado addamu dhiiggii can aqalilmuddati muddada intii ugu yarayd haddii uu ka yaraado waa hameynaya maalintii aw amase zaada uu ka bato dhiiggii calaa aktharihaa akharilmuddati muddada intii ugu badnayd waa shan iyo tobankiiye fa huwa damu fasaadin fasaad dhiiggiis weeyaan waa dhiig fasaad ku yimide aan caafimaad ku soo bixin damul istixaadada dhiiggii la odhanayo weeyaan marka haddiiba dhiiggaani uu yahay dhiiggii fasaadka cibaadadii waa laga rabaa gabadha oo cibaadaadkii waa ku waajib maxaa yeelay laa xaaido ma ahane way dadaalaysaa way daaharo qaadanaysaa intay daaharo qaadan karto sidii un istixaadadu ay yeelaysa ayay yeelaysaa sidaa ayay ku tukanaysaa fa in naqasa damu dhiigu haddii uu ka yaraado can aqalilmuddati muddada intii ugu yarayd aw zaada amase dhiigu uu ka bato calaa akthariha muddada intii ugu badnayd waa shan iyo tobankii beriye fa huwa damu fasaadin fasaad dhiiggiis weeyaan waa dhiig si kale ku yimid oo waktigiisii kayna yaraaday kaa batayoo jiro dhiig ku soo baxay weeyaan wa aqalu muddati nifaasi halkaana nifaaskii baa laga sheegayaa dhigumuleedkii wa aqalu muddati nifaasi dhigumuleedka muddadiisa tan ugu yadhi laxdatun milicsi weeyaan ilbiriqsi waa wakti aad u yar macnaha wa ghaalibuhaa muddadaas teeda loo badan yahay arbacuuna afartan weeyaan yowman oo maalmood wa aktaruhaa muddada inta ugu badan aysan dhaafi karinna situuna yowman lixdan maalmood weeyaan wamaa zaada wixii ka bata calayhaa situunkaas lixdankaa beri wixii ka bata fa damu fasaadin fasaad dhiiggiis weeyaan ayadun sidii hore oo kale dhiiggan la yidhaha dhigumuleedka muddada ugu yara gabadha waa in karaayo waa laxda ilbiriqsi weeyaan wax yar dhiigun hal mara inta sidii dhibicdii hal mara un inta yimaada wax yar haddana la waayaba laakiin muddada loo badan yahay oo gabdhuhu badanaa uu haya dhiigga nifaaska la yidhahdo dhiigumuleedku waa afartan beri inta ugu badan ee uusan dhaafi karinna lixdan beri weeyaan marka mar walbaba waxay ku xihan tahay intii uu gabadhan uga go'o dhiiggaas waxaa laga yaabaa muddadii ugu yarayd inuu hayay oo intaa yar ee mar soo boortay ma ahnaan dhiig dambeba la arag toddoba beri inuu uga dhammaadaa laga yaabaa toban beri habba intii uu uga go'o weeyaan mar alla iyo markii dhiiggaasi uu ka go'o ayay waajib ku noqonaysaa gabadha inay dahaaro qaadato oo intay mayrato ay salaadii tukato ay cibaadaadkii la timaado ee inay tidhaahdo afartan baan ku jiraa oo umul baan ku jiraa iyadoo aan dhiigbahayn lama ogola shareecada islaamku lama ogola cibaadaadkii iyo salaaddii waajib bay ku tahay mar alla iyo markii dhiiggaasi uu ka go'o in alla iyo intii la rabaa uga go'e toban beri ama uga go'o ama ka yar ama ka badane inay dahaaro qaadato ayaa ku waajiba ee afartan beri inay iska fadhido ay tiraahdo mul ma ahay mana tukanayo taas ma laga yeelayo gabadha haalibku waa afartankaa marka lixdan baana ugu badanoo inta uusan dhaafi karin waa lixdankaa beri wayaxrumu bilxaydi wannifaasi almubaasharatu fi ma bayna asurati warukbati wayaxrumu waxaa ku xaaraama bilxaydi dhiiggii xaydka la odhanayay sababkiisa iyo wannifaasi dhiigumuleedkii almubaasharatu la baashirid baa ku xaraama fii ma maxalkii lagala baashiro bayna asurati xudunta iyo warukbati jilibka u dhexeeyey min gayri xaa'ilin teed la-aanna lala baashiro weeyaan walmuruuru maritaan baa ku xaraama filmasjidi masjidkii ay dhex marto in khaafad haddii ay ka baqayso gabadhu tanjiisahu masjidka la najaasayntiisa wasawmu soomkii baa ku xaraama xaydkii iyo nifaaskii wa muxaramaatu ljanaabati janaabada waxyaabihii lagu xarimay oo lagu xaaraantinimeeyey ayaa ku xaraama muxaramaadii assaabiqatu ee soo hormartay halkaana lagu sheegayaa waxyaabaha xaraamta ku noqonayay dhiigga xaydka iyo nifaaska waxaa ugu horeeya almubaasharatu fi ma bayna asurati waalrukba in gabadha looga raaxaysto oo lagala baashiro inta u dhaxaysa xudunta iyo jilibka weeyaan ayadoo wax maraa iyo waxteeda oo uga aadanna aan la arag midda labaad masjidkii inay dhex martana looma ogola haddii ay ka baqayso masjidka inay najaasayso oo ay masjidkii wax ku hadlayso gabadhaas keliya maahan qof walba ee wax najaasahay ay ka socdaan ama meel inta dhaawac ka gaaray dhiig uu ka socdo ama meel nabar iyo inta ka dilaacay malax iyo wax ay ka socdaan najaasa ama kaadi ay ka socoto qof walba rag iyo dumar wuxuu raba ha noqdee ee najaasa ay ka socoto ay ka dhibcayso inuu masjidkii dhex maro looma ogola haddii uu ka baqayo inuu masjidkii najaaseeyo nadaafada masjidka iyo dahaaradiisa ayaa loo dadaalayaa waxaa kaloo xaraama soomkii oo aan loo ogolayn aan kana asaxayn gabadhii xaydoo ahayd iyo gabadhii nufasada ahayd inay soomaan muxaramaatuuljanaaba waxyaabihii janaabada xaraamta ku ahaa ee lixda shay ahaayo horey aan u soo marnay afartii xadathul asqarka xaraamta ku ahayd soomkii iyo dawaafkii iyo kitaabkii qur-aanka oo la taabto ama la qaado waa afar labadii janaabada xaraamta ku ahayd oo janaabadu ay dheeraadka la ahayd qur-aan in la akriyo iyo in masjidkii lagu nagaado iyo afartan kale ee hadda halkan lagugu sheegay oo mubaasharadii iyo masjidkii oo la dhex maro iyo soomkii saddexdan kale weeyaan sagaal bay noqonaysaa marka haddii la isku daro waa tahay mubaasharada iyo muruurka ee masjidka dhex maraysay iyo soomkii waa saddexdaas waa sagaal marka saddex iyo lix haddii la isku daro dalaaqa ayay kitaabaha qaar ku daraan mararka qaar taasna ninka ayay xaraam ka tahay oo aan loo ogolayn gabadha iyadoo macduura xaa'ido inuu furo si aan ciddadii ugu dheeraan wayaxrumu waxaa ku xaraama bilxaydi xaydka sababkiisa iyo wanifaasi dhigumuleedkii almubaasharatu la baashirid fii ma maxalkii lagala baashiro bayna surati xudunta iyo warukbati jilibka u dhexeeyey min gayri xaa'ilin teed la-aanna lala baashiro weeyaan walmuruuru baa xaraama marid marid filmasjidi masjidkii la dhex maro in khaafad haddii ay ka baqayso tanjiisahu masjidka la najaasayntiisa wasoomu soomkii baa ka xaraama iyo muxaramaatuuljanaabati janaabada waxyaabihii lagu xarimay muxaramaadii assaabiqatu ee soo hormartay wayajibu waxaa ku waajibaya calal xaa'idi gabadhii xaydka qabtay iyo wanufasaa'i midii umusha ahayd qadaa'u soomi soomkii oo la qadeeyo ayaa ku waajibaya soomkii alfaa'iti tegay fil xaydi xaydka dhexdiisa ku tegay oo waktigii xaydka tegay iyo wanifaasi umusha waktigeedii waktigii xaydka iyo waktigii nifaaska soomkii tegay inay qadeeyaan ayaa ku waajiba duuna qadaa'i salaati salaadii qadaheedii maya salaadii alfaa'itati ku tagtay fiihimaa xaydka iyo nifaaska waktigooda ku tagtay waxaa waajib ku ah gabadha xaydada ee macduurka iyo midda umushaaba inay soo qadeeyaan soomkii ka tegey muddadii ay ku jireen xaydka amase umusha laakiin salaadii xilligaa ka tagtay inay soo qadeeyaan waajib kuma ahan xadiidkii caaisha laga warinayay radia allahu canha ayaa ku cadoo ay odhanaysay wuu nagu dhacayay dhiigu fanumaru biqadaa'i sawmi duuna salaa fanumaru biqadaa'i sawm soomka inaan soo qadayna nala farayay walaa nu'maru biqadaa'i salaad salaadda inaan soo qadayna laakiin nalama amri jirin maxaa yeelay salaaddu waa shay yawmiyahoo maalin walbaba qofka laga rabo laakiin soomku sanadkiiba hal mara ayuu yimaadaa way fududahay marka soomka in lasoo qadeeyo laakiin salaadii maalin walbaba waa la tukanayaa iyada salaada marka in la qadeeyo lama farayn gabdhaha ee soomka inay soo qadeeyaan ayaa waajib ku noqonaya salaadaha qaar inay soo qadeeyaan waa laga yaabaa gabdhihii oo ay waajib ku noqoto salaadaha qaarkood inay soo qadeeyaan waxay noqonayaa taas waxay noqonaysaa salaadii gabadhani daahir bay ahayd iyadoo daahira ayaa salaada waktigeedii la gaaray xilligii duhurkaa la gaaray wakti waxay haysatay ay salaadii ku tukan karto ma aysan tukan weli intii aysan tukan baa macduurkii ku yimid salaadaas inay soo qadaysaa waajib ku ah maxaa yeelay waxaa soo maray xilli ay daahir ahayd salaada waktigeediina uu jirayo haddii ay isku shuql ay isku shuqliso ay ku tukan kadhay salaaddaa way soo qadaynaysaa marka mas'alo kale haddii waxaa kaloo ayana laga rabaa sidoo kale inay soo qadayso dhiiggii baa ka go'ay gabadha wuxuu ka go'ay salaadiioo weli waktigeedii jiro ma aysan dahaaro qaadanoo intay mayrato salaaddii ma aysan tukan ilaa salaaddaa waktigeedii ka baxo salaadaasna way soo qadaynaysaa maxaa yeelay waxaa soo maray xilli ay daahir ahayd oo haddii ay dahaaro qaadato oo ay tukato ay ku tukan kartay weeyaan walow wax yarba ha ahaada waktigaasi salaadahaas marka inay soo qadayso ayaa laga rabaa wayajibu waxaa ku waajibaya cala alxaayidi gabadhii xaydka qabtay iyo wanufasaai midii umusha ahayd qadaa'u soomi soomkii oo la qadeeyo soomkii alfaa'iti tegay filxaydi xaydka waktigiisii tegay iyo wanifaasi dhigumuleedka waktigiisii duuna qadaa'i salaati salaadii qadeeyeedu waajib kuma ahan salaadii alfaa'itati tagtay fiihimaa xaydka iyo nifaaska ku tagtay kitaabu salaati salaada kitaabkeedii weeyaan wuxuu u kitaab yahay oo uu ka hadlayaa kitaabkanina salaadii iyo waxyaabihii ku tacalluqay salaada oo ka fadli badan camallada kale oo teeda faradka ahina faradyaalka kale ay ka fadli badan tahay sunnadeeduna ay ka ajir badan tahay sunnooyinkeeda kale oo cibaadaadka badaniga ah ee badanka laga sameeyey midday ugu fadliga badan ahayd taas ayuu u kitaab yahay oo halkan lagu sheegayaa farad allahu ilaah wuxuu ku waajib yeelay haadihi lummata ummaddaan ilaah wuxuu calaa haadihi lummati ummaddan dusheeda ilaah wuxuu ku waajib yeelay fii kulli yawmin maalin kasta iyo walaylatin hameen kastaba khamsa salawaatin salaado shan ahaa ilaah ku waajib yeelay faqad oo qura farad allahu ilaah wuxuu ku waajib yeelay calaa haadihi lummati ummaddan dusheeda fii kulli yawmin maalin kasta iyo walaylatin hameen kastaba khamsa salawaatin salaado shana faqad oo qura wahiya duhru waa salaadii duhurka waalcasru salaadii casirka waalmaqribu salaadii maqrib waalcishaau cishihii iyo wasubxu salaadii subax shantaas salaadood weeyaan walaa tajibu halkaana wuxuu ka sheegayaa shuruudii la odhanayay shuruudulwujuub qofka salaadu ay ku waajibayso shuruudihii laga rabay walaa tajibu ku waajibi mayso shantii salaadood ilaa cala almuslimi qofkii muslimka ahaa dushiisa maane muslimkii albaaliqi ee qaangaarka ahaa muslimkii alcaaqili ee wax garanayey muslimkii addaahiri ka daahirka ahaa min alxaydi dhiiggii xaydka iyo wanifaasi dhigumuleedkii bacda dukhuuli waqtiha waktigeeda geliddeeda kadib ayayna ku waajibaysaa qofka shuruudda laga helay waxay ku waajibaysaa salaadii qofka muslimka ah gaalkii ku waajibi mayso wujuubulmudalaba haba loo ciqaabee murtadkii maahana murtadkii asaga waa ku waajib qofkii caaqilka ahaa bay haddana ku waajibaysaa ee wax kala garanayey majnuunkii aan waxba kala garanayn iyo sabigii yaraa iyo waajib kuma ahan albaaliqi dheh qaangaarka ah bay waajib ku noqonaysaa cunugii yaraayo sabiga ah waajib kuma noqonayso alcaaqili ah wax kala garanayay majnuunkii waa lalayo muqma caleyhi ku waajibi mayso waa haddii uusan ku tacadin weeyaan waalidiisa iyo miyir daboolka hadduusan asagu ku tacadin qofku kuwii ku tacadiyey way soo qadaynayaan salaadaa waa arki doonaa qofkii haddana daahirka ahaa ee dhiigga xaydka iyo nifaaska gabadhii daahirka ka ahayd ayay ku waajibaysaa muddadaas ay ku jirto ayaga salaadba laguma lahan mana soo qadaynayaan ilaa salaadihii unaan sheegnay maahane bacda dukhuuli waktiha salaada waktigeeda gelidiisa geliddaa kadib ayay ku waajibaysaa walikulli salaatin salaad kasta waxaa u sugnaaday oo minhaa shantii salaadood ka mida waktun xilli baa u sugnaaday waktigaasoo maxduudun mid la xadeeyey ah xilli loo xadeeyey ayay salaad weliba iska leedahay oo waktigeedu uu gelayo iyo wakti uu baxayo weeyaan waktigaa wixii ka dambeeyana salaadii qada ayay u dhacaysaa oo qada ayay noqonaysaa fa waktu duhri salaada duhur waktigeedu min zawaali shamsi qoraxda iilashadeeda laga bilaabo ayuu ahaaday can wasadi samaa'i samada bartamaheeda ay ka ilato ilaa an yaziida ilaa uu ka bato dillu shayi shayga hooskiisu calaa mitlihi shayga maselkii oo kale uu ka bato bacda dilli listiwaa'i siwaa dilli listiwaa'i ekaanshaha hooskiisii hooskaa mid ka soo harayna xaal uu yahay awqaaddii salaadaha ayuu kuu sheegayaayo wuxuu ku leeyahay salaad weliba waxay leedahay wakti go-an salaada duhurka waktigeedu wuxuu ka bilowdaa qoraxda marka ay ka iilato cirka kala barkiisa kala barka cirka markii qoraxdu ay ka iilato ilaa shay walba iyo hooskiisu ay isla ekaadaanoo wax yar shaygani uu ka ziyaado weeyaan ziyaadadu weliba waa casire shay walba iyo hooskiisu ilaa ay iska la ekaadaan markii laga reebo hooskii la odhanayay dhillul istiwaa dhillul istiwaa waxa weeyaan qoraxda markii ay dhinac marto qoraxda marna dhinac ayay martaa marna waxay madhaa kala barka marka qoraxdu ay kala bar marto tusaale ahaan hoos baa subaxii ka baxaya shay walba ee taagan geedaha iyo qofka xataa hadduu meesha istaago subaxii markii qoraxdu soo baxdo hoos dheer ayaa ka baxayo dhinacaasii qoraxdha aadaya markii qoraxdu ay soo dheeraato hooskii waa soo gaabanaya waa soo gaabanayaa qoraxdu kala barka markay isku taagto hooskaasi qofkii uu kusoo dhammaanaya iyo geedkii iyo wixii uu ka baxay shay walba hooskii saaka ka baxay uu kusoo wuu kusoo ururayaa marka qoraxdu ay kala barka ka leexatona hooskii kalea wuxuu u baxayaa dhinacaasi qorax soo bax hoos galbeedka la odhanayay marka muddada ayadaa ee qoraxdu ay marayso cirka kala barkiisaas oo yacni aysan labada dhinac dhinacna marayn hooskii saakay baxay wuu soo aruurayaayo wax hoosoo soo harayo oo dhilul istiwa la yidhaahdaa ma jiro laakiin mararka qaar xilliyada qaar qoraxdu dhinac ayay martaa markaas ay dhinaca marayso hooskii dheeraayee saakay baxay ku soo aruuri mayee xoogaa geesgees buu marayaayo xoogaa hoosa ayaa soo haraya marka qoraxdu ay kala baris ku taagto hooskaa yaree soo haray ayaa waxaa la yidhaahdaa dhilul istiwa marka shay walba iyo hooskiisu markii ay isla ekaadaan hooskaasoo aan ahayn hooskii istiwaa waa sidaa macnuhu fa waktu duhuri salaada duhur waktigeedu min zawaali shamsi yamtadu waa taagmayaa min zawaali shamsi qoraxda iilashadeeda laga bilaabo can wasadi samaa'i saamada kale barkeedana ay ka ilato ilaa an yaziida ilaa uu ka ziyaado uu ka bato dhillu shayi shayga hooskiisu calaa mitlihi masalkii oo kale ilaa uu ka bato shay walba iyo hooskiisu markay isleekaadaan weeyaan oo wax yarna uu ka bato bacda dhillil istiwaa'i hayra dhillil istiwaa'i ekaanshaha hooskiisii hooskaa kayrkiina xaaluu yahay waqtul casri salaada casir waktigeeduna yamtadu wuu taagmayaa min aziyaadati ziyaadadii laga bilaabo calaa dhillil mithli masalka hooskiisii laga ziyaado ilaa guruubi shamsi qoraxda dhicideeda ilaa laga gaaro kullihaa dhammaanteed ay dhacdo salaada casir waktigeeduna wuxuu ka bilaabanayaa ziyaadadii yarta ahayd ee shay walba iyo hooskiisu intay isla ekaadaan intii yaree ka ziyaadaysay ilaa qoraxdu ay ka wada dhacdo weeyaan qoraxda qaar ka mid a haddii uu dhaco oo ay godka baasha geliso weli casirkii waa jiraa ilaa qoraxdu ay ka wada dhacdo wa waktul casri salaada casir waktigeedu min aziyaadati ziyaadadii laga bilaabo calaa dhilli lmithli shaygii masalkiisa ahayoo shayga lamid ahaa hooskiisii laga ziyaado ilaa quruubi shamsi ilaa qoraxda dhicideeda laga gaaro kullihaa dhammaanteed ay dhacdo wa waktulmaqribi salaada maqrib waktigeeduna min tamaami quruubi shamsi qoraxda dhicitaankeeda taam noqoshihiisa laga bilaabo ayuu ahaaday xataa yaqiiba ilaa uu ka ciido oo uu ka dhaco ashafaqu cilalowgii amase shucaacii alaxmaru ee gaduudnaa salaada maqrib waktigeeduna waa laga bilaabo qoraxda dhiciddeeda dhammaanteed ay wada dhacdo ilaa iftiinka gaduudan shucaaca gaduudan amase cilalowga gaduudani uu ka qarsoomo uu ka dhaco weeyaan waqtulmaqribi salaada maqrib waktigeedu min tamaami guruubi shamsi qoraxda dhiciddeeda taam noqoshadeeda iyo dhammaystirankeeda laga bilaabo xataa yaqiiba ilaa uu ka ciilo uu ka qarsoomo ashafaqu cilalowgii shucaacii alaxmaru ee gaduudnaa waqtulcishaa'i salaada cishaha waktigeeduna min maqiibi shafaqi cilalowga dhiciddiisa laga bilaabo ayuu aaday alaxmar ee gaduudnaa xataa yadluca ilaa uu ka dhasho awalulfajri fajarkii bilowgiisu fajarkii assaadiqi ee runta sheegayey salaada cishuhuna markii gaduudkaasi u baabao maqribka ka dambeeya shafaqulaxmarka la yidhaahdo laga bilaabo ilaa fajarka dambe ooga dambe oo runlowga ah ilaa uu ka soo dhasho wa waqtu subxi salaada subax waqtigeeduna min duluuci awali ilfajri fajarka bilowgiisa dhalashadiisa laga bilaabo ayuu ahaaday fajarkii assaadiqi ee runlowga ahaa xataa yadluca ilaa uu ka dhasho awalu shamsi qoraxda bilowgeedu salaada subax waqtigeeduna wuxuu galaa fajarka dambe ee runlowga la yidhaahdaay markii uu dhasho ilaa qoraxdu ay ka soo baxdo oo qoraxdaa soo bixiddeeda qoraxda bilowgeedu ilaa uu soo baxo weeyaan baashaba haddii ay keento qoraxdii wax kamid iba ay soo baxaan salaadii subax waa tagtay salaada casir laakiin maxaa la yidhi ilaa qoraxdu ay ka wada dhacdo dhammaanteed tani la mid maahan weeyaan marba haddii ay qoraxdu wax yari ka soo baxaan ilaa ay ka soo wada baxdo salaaddii waa jirtaa la odhan mayee haddiiba wax kamida qoraxdii ay soo baxaan salaada subax waqtigeedii wuu tegey walaa qadaa qada ma ahaanin calal kaafiri gaalkii dushiisa ilaa islaamo markii uu soo islaamo gaalkii markii uu soo islaamo muddadii uu gaalka ahaa wixii salaada lagu lahaan lahaa oo dhan soo qadee la odhan mayo islaamnimada ayaa la jeclaysiinayaa ilaah baa yidhi qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lahum maa qad salaf haddii ay gaalnimada ka haraan kuwa gaalada ayo ay soo islaamaan wax alla iyo wixii hormaray oo dembi ahaa dhammaan waa loo dhaafayaa wax lagu yeelanayo lama arko waxa laleeyahay soo qadeena lama arko walaa qadaa qada ma ahaanin calalkaafiri gaalkii dushiisa idaa islaama markuu soo islaamo ilaa limurtadin murtadkii ma ahane qofkii laakiin diinta islaamka ka laabtay oo awal muslim ahaan jiray haddii uu haddana diintii ku soo noqdo qada ayaa ku waajibayo muddadaasuu riddada ku jiray wax alla iyo wixii cibaado ka tegey waajib bay ku noqonaysaa xataa waxaa laleeyahay haddii uu waasho muddadaa uu riddada ku jira xataa isagoo murtada haddii uu waasho muddadaa uu waalnaa cibaadaadkii soomkii iyo salaadii iyo waxyaabihii soo maray xilligaas uu waalnaa xataa inuu soo qadeeyo ayaa waajib ku ah walaa cala almajnuuni midkii waalnaa dushiisana qada ma ahan iyo walmuqma calayhi kii la miyir daboolay iyo wasakraani kii wareersanaa bacda saxwihim caafimaadkooda kadib qada dushooda ma ahaanin weeyaan majnuunkii waalna haddii uu miyirsado ama kii muqmacayga ah ee miyirka lahaa uu soo miyirsado kii wareersanaa uu miyirsado markii ay caafimaadaan qada laguma le dadkaasoo dhan ilaa idaa tacaddow inay ku tacdiyeen ma ahani bidaalika arrinkaas waalida iyo miyir daboolka iyo inay ayagu ku tacadiyeen oo waxyaabo lagu waasho ama lagu miyir baa ay qaateen ma ahane dadkii ayagu ku tacadiyey oo ku xadgudbay waalidooda iyo wareerkooda iyo miyirla-aantooda kuwaas qadihii waajib buu ku noqonayaa laakiin kuwan kale waa waxba laga loo qorimaya iyaga oo waa dad iska marfuucul aqlaam ah walaa cala sagiiri kii yaraa sagiir kii yaraa dushiisana qada waajib kuma ahan idaa balaqa markuu qaangaaro cunugii yaraa haddii uu soo qaangaaro muddadii uu yaraa wax qada ay waajib ku noqon maayaan wayajibu waxaa ku waajibaya calal aabba'i aabbayaashii iyo wal ummahaati hooyooyinkii waxaa fardulkifaayo ku noqonaya an yacmuruu inay faraan awlaadahum ilmahooda bisalaati salaaddii inay faraan cinda sabci siniina bacda sabci siniin toddoba sano kadib markay toddoba sano gaaraan inay salaaddii faraan ayaa waajib ku noqonaysa an ya'muruu inay faraan awlaadahum ilmahooda bisalaati salaadii inay faraan cinda sabci siniina toddoba sana agtooda oo wayadribuuhum awlaaddii ay ku garaacaan calaa tarkihaa salaada ka tegiddeeda darteed cinda cashrati cashratin tobankii agteeda toban sana agteeda inay ku garaacaan haddii ay diidaan salaaddii inay tukadaana oo ay xanjafiyaan garaac oo barar keenayo jirkoodii bararinaya looma ogola waa darbiga khayrumunarixa weeyaan inay ku caantaan oo ay ku xanjafiyaan oo ay faraan salaadii sidaas ayaa laga doonaya wal afdalu sida fadliga badani tacjiilu salaati salaadii oo la dedejiyo weeyaan fii awali waqtiha waqtigeeda bilowgeeda la dedejiyo markii waqtigeeda la gaaraba in la dedejiyo salaadiiyo waqtiga bilowgiisana lagu tukado sidaas ayaa fadli badan wayajuuzu waxaana bannaan taakhiiruhaa salaadii oo laga dibdhigo can awali can awalilwaqti waqtiga bilowgiisii hore salaadii oo laga dibdhigo ayaa bannaan walow bilaa cudrin cudurdaar la-aan ba ha ahaatee bishardi an yaczima inuu go'aansado shardigeeda ayuuna kubayan ku bannaan yahay calaa ficlihaa salaada la falideedii qabla khuruuji ilwaqti waqtiga bixidiisa ka hor waxaa qofka u bannaan inuu salaada waqtigeedii ka dibdhigo bilowgii hore waqtiga mar alla iyo markii horeyba ay ka dhalato salaadii inuu tukadaahi waa sida fadliga badan inuu ka dibdhigo bilowgii hore waqtigana way u bannaan tahay laakiin shardi bay leedahay shardigaasi wuxuu yahay waa inuu casmiyaayo qofkaani u go'aansadaa inuu salaadan tukanayo intaan waqtigeedu bixin haddii uusan waqtiga bilowgiisiina ku tukan yacni casmigaasna uusan samayn oo uusan go'aansan salaadii inuu tukanayo intii aan waqtigeedu bixin wuu dambaabayaa marka wuu dambaabayaa markaas wa mithlu salaati salaadiina waxaa lamid a fii daalika arrinkaa lasoo sheegay waxaa ku lamid a baqiyatu lfuruudi faradyaalka intoodii soo haray faradyaalkii almuwasacati ee la ballaariyey oo waqtigeedu u waasic ahaa kalxaji xajkii iyo wixii lamidaba weeyaane waxaa lamid a salaada oo ay bannaan tahay in laga dibdhigaa waqtigii koobaad laakiin ay shardi tahay qofku inuu niyeysanayo inuu waqtigoodii kula imaanayo yacni alfuruud almuwasaca faradyaalka waqtigooda uu ballaaran yahay oo uu waasica yahay sida xajka oo kale weeyaan wa mithlu salaati salaadii waxaa lamid a fii daalika arrinkaa lasoo sheegayna kula mid ah waa wujuubulcasmiga inuu qofkani uu yacni uu niyoodo uu go'aansado inuu la imanayo waxaa kula mid a salaadii baqiyatu lfuruudi faradyaalkii intoodii soo hartay faradyaalkii almuwasacati ee la waasic yeelay oo waqtigooda u ballaarnaa kalxaji sida xajkii oo kale weeyaan wayajibu cala shaksi shaksigii dushiisa waxaa ku waajibaya cinda awali buluuqihi qaangaarkiisa bilowgiisa agteeda an yaczima inuu go'aansado calaa ficli jamiici alwaajibaati waajibyaalka dhammaantood la falidooda inuu go'aansado iyo walimtinaaci ka harid can jamiici almuxaramaati waxyaabihii la xaaraantinimeeyey dhammaantoodna uu ka haro waxaa qofka waajib ku noqonaysa marka ugu horeyse uu qaangaaro in uu go'aansado oo uu qalbigiisa geliyo dhammaan waajibaadka oo dhanna inuu la imaanayo waxyaabaha xuxun oo dhanna inuu ka harayo weeyaan haddii hadda qofku xilligii uu qaangaaray uusan horay ka casmin oo uusan qalbigiisa gelinna mar un ka mida cumrigiisa inuu sidaas qalbigiisa geliyo uu soo haleeshado sidaas ayaa asaxaysa mar un ka mida cumrigiisa inta uu nool yahay mar un ka mid a inuu soo haleeshado uu qalbiga ku qabto in uu la imanayo dhammaan waajibaadkii lagu leeyahay uuna ka harayo waxyaabaha laga reebay oo dhan wayajibu cala shaksi shaksigii dushiisa waxaa ku waajiba cinda awali buluuqihi qaangaarkiisa bilowgiisa agteeda an yaczima inuu u qasdo calaa ficli jamiici alwaajibaati waajibyaalkii dhammaantood la falidooda iyo walimtinaaci ka harid ka reebtoomid can jamiici almuxaramaati waxyaabihii la xarimay dhammaantood uu ka reebtoomo waman jaxadda qofkii diida wujuuba salaati salaada waajibideeda caleyhi dushiisa ay ku waajibtay qofkaasoo min almukallafiina kuwii la mashaqeeyey ka mid ah waa kii muslimka ahaayo baaliga ahaa qaangaarhka caaqilka ahee wax kala garanayey fa huwa kaafirun gaal buu noqonayaa gaalkaasoo murtadun diinta islaamka ka laabtay wa yuqtalu waana la dilayaa kufran gaalnimo ayaa loo dilayaa in lam yarjic haddii uusan usoo noqon ilal islaami islaamnimada walaa yusallaa calayhi laguna tukan mayo walaa yudfanu laguna aasi mayo fii qubuuri lmuslimiina muslimiinta qubuurtoodana lagu aasi mayo qofkii inkira oo diida salaada waajibnimadeeda oo yidhaahda salaad ba aniga la iguma laho waajibba iguma ahan qof mukallaf oo qaangaar oo caaqila haddii u ahaa horta murtad buu noqonayaa diintiiba ka baxay ilaa waajib rugni ka mid a arkaantii islaamka ayuuba beeniyo uu diiday markii uu murtad kaa noqdo ayaa la dilayaayo kufri ahaan ayaa loo dilayaa haddii uusan soo islaamin oo islaamnimada uusan usoo noqon tawba ayaa la weydiinayaa marka hore waa sida murtadka caadigaaba la yeelaye soo laabo oo diinta usoo laabo ayaa la odhanayaa haddii uu diidana waa la dilayaa weeyaan mana lagu tukanayo qaburaha muslimiintana lagu aasimayo ilaa isaga ka dhex baxay muslimiintii waman jacadda qofkii diida oo inkira wujuuba salaati salaada waajibideeda caleyhi dushiisa ay ku waajibtay qofkaasoo min almukallafiina kuwii la mashaqeeyey ka mid a fa huwa kaafirun waa gaal gaalkaasoo murtadun diinta islaamka ka laabtay wa yuqtalu waana la dilayaa kufran gaalnimaa loo dilayaa in lam yarjic hadduusan usoo noqon ilal islaami islaamnimadii walaa yusallaa calayhi korkiisana lagu tukan mayo walaa yudfanu laguna aasi mayo fii qubuuri lmuslimiina quburaha muslimiinta lagu aasi mayo fa in lam yajxad haddii uusan diidin wujuubahaa salaada waajibideedii ma inkirsano ma diidana salaada waajibnimadeedii oo wa akharahaa salaaddii uu dib dhigo can waktihaa waktigeedii buu ka dib dhigay bilaa cudurin cudur daar la'aan oo salaadiibuu waktigeediiba ka saarayaa oo salaadiibaaba ka tegaysa fa huwa mu'minun waa mu'min mu'minkaasoo faasiqun faasiq ahoo daacada ilaah ka baxay laakinahu mu'minkaas taariku salaadkaa yuqtalu waa la dilayaa bishuruudin shardiyaal shuruudaasoo madkuuratin lagu sheegay filmudawalaati kutubaha la dheerdheereeyey shuruud badan oo kutubaha waaweyn lagu sheegay shuruudaas markii la helo ayaa la dilayaayo xad ahaan ayaa loo dilayaa ma ahane kufri ahaan loo dili mayo imaamka ama qofka naa'ibkiisa ayaa horta weydiinaya inuu salaadii guto waktigeedii uu ku tukado markii uu diidana waa loo caga juglaynayayo waxaa lagu leeyahay salaadda haddaada tukano taariku salaadnimada anaada iska dayn waa lagu dili doonaa cudurdaar haddii uu sheego uu salaadan isaga daayo cudurdaarkaas waa la aqbalayaa shuruud fara badan oo kutubaha waaweyn lagu sheego markii shuruudda aas laga helo ayaa xad ahaan loo dilayaa weeyaan quburaha muslimiintana lagu aasayaa markaas waana lagu tukanayaa ilaa xad ahaan baa loo dilay maaanu kufri looma diline fa in lam yajxad haddii uusan diidin wujuubaha salaada waajibideedii ee waakharaha salaaddii uu dib dhigo can waktihaa waktigeeda uu ka dib dhigo uusan ku tukan bilaa cudurin cudur daar la'aan fa huwa mu'minun faasiqun waa mu'min faasiqa laakinahu yuqtalu waa la dilayaa bishuruudin shardiyaal baa lagu dilayaa shuruuda madkuuratin lagu sheegay filmudawalaati kutubaha la dheerdheereeyey walaa tasqudu salaatu salaaddii ka dhici mayso can axadin qof ka dhici mayso salaadii walow ishtadda haba ku adkaado caleyhi qofkaa dushiisa ha ku darnaado almaradu xanuunkiiya ilaa idaa qaaba ilaa ayaa ka maqan halkaas idaa qaaba keliya ayay dhigayaan kutubaha matniyaalka qaarkood marka ilaa idaa qaaba weeyaan ilaa idaa qaaba inuu ciilo maahane oo la waayo caqluhu garashadiisa bikayri tacamudin qasad kayrkiina lagu waayo minuu xaggiisa ka ahaaday wuxuu leeyahay qofku intuu garashaba leeyahay iyo caqli salaaddii waajibkeedu ka dhici mayo qofkaas xanuun daranba ha qabto xanuunkaasi dushiisa ha ku adkaadee inta caqligiisuba uu joogo ilaa caqligiisu inuu taga maahane si kale salaada waajibkeeda uga dhici mayo intuu garashaba leeyahay qofka waajibkii salaada waa lagu leeyahayo habba sidii uu tukan karo ayuu u tukanayaa hadduu fadhi ku tukan kara iyo isagoo dhinac u jiifa hadduu tukan kara iyo dhinaca kale isagoo u jiifa iyo isagoo jeega u yaalla iyo madaxaas inuu ka ishaaro marka u dambayso iyo si kastoo habba ay tahay oo u tukan karaba inta garashaba uu leeyahay salaaddii ka dhici mayso waa sidaas walaa tasqudu salaatu salaadii ka dhici mayso can axadin qof walow ishtadda haba ku adkaado ha ku darnaado caleyhi qofkaa dushiisa almaradu xanuunkuya jiraduba ha ku adkaatee salaadii ka dhici mayso waajibkeedii ilaa idaa qaaba inuu tago maahane caqluhu caqligiisii bikayri tacamudin uu ku tago uqasad kayrkii oo minhu xaggiisa ka ahaaday qofka isaga u qasday inuu caqligiisa baabi'iyo wax lagu waashay iyo wax lagu wareerayo iyo cabbay kaas maahane qof amase qofkii caqligiisu uu tegey oo xanuun dartii uu u tegayo sidaa la miyir ba'ay maahane qofku intuu garasho leeyahay salaada waajibkeedii ka dhici mayo weeyaan waa haddii caqligiisa iyo garashadiisu qofkii ay zuushay maahane oo qasad la-aan ay ku zuushay xanuun hayo un ay u zuushay laakiin qasad iyo tacamud iyo wax isagu uu sameeyey qofkii caqligiisu uu ku zuulay oo isagu nafsadiisii iyo garashadiisii zuuliyey oo wax uu sameeyey ku zuuliyey haddii waa dhowtii miyirsado salaaddii waa laga rabaa waan soo marnay majnuunkii iyo muqmaacalihigii iyo walaa cudra cudurdaar lahu lishaksi shaksigu uguma sugnaanin fii taakhiirihaa salaadii oo la dibdhigo filxadari joogtada can waktihaa waktigeedii laga dibdhigo walow takaasarad haba ku badato caleyhi dushiisa al ashqaalu mashquuladuba ha ku bateene ilaa idaa nasiyaha salaadii inuu halmaamo maahane bikayri lacibin cayaar kayrkeedu ku halmaamo aw naamaama uu seexdo maahane qabla dukhuuli waktiha salaada waktigeeda geliddeeda ka hor walam yatanabah walam yantabih uusanna baraarugin ilaa bacda fawaatiha salaada tegiddeedii kadib maahane wuxuu halkan ka sheegayaa sheekhu uu leeyahay wax cudurdaar ah oo qofku uu u helayo salaadii inuu ka tago waktigeedii uu ka bixiyo ma jiro ilaa hurdo iyo halmaan maahane labadaa cudurdaar bay salaadu leedahay halmaan haddii qofkaani uu ku dhaco oo uu salaadiiba iloobo cudurdaar buu yeelanayaa ku dambaabi mayo weeyaan ilaa wuuba halmaamay haddii hurda ay la tagto oo uu seexdo salaadiiyo weli waktigeedii aan gelin waktigii salaadu aan weli gelin buu seexday wuxuuna kacay oo hurdadii uu ka baraarugay oo salaadii waktigeediiba baxay kaasna cudurdaar bay salaadii uga tagto cudurdaar kale oo qofka loo ogol yahay lama arka weeyaan halmaanka haddii cayaar iyo wax isagu uu samaynayay oo cayaar cayaartaas hadduu salaadii ku halmaamo halmaankaasi kii cudurdaarka u noqonaya ma noqonayo walaa cudra cudurdaar lahu lishaksi shaksigu uguma sugnaanin fii taakhiirihaa salaadii oo la dibdhigo filxadari nagaadigana lagu dibdhigo musaafirkii isagu waa dibdhigi karaayoo labadii salaadood oo laisku jamcinayey jamcu taqdiim iyo jamcu taakhiir baa u banaanaa oo salaadaa waktigeedii gadaal buu u rari karaa isagu musaafirkii laakiin filxadari nagaadiga weeyaan can waktihaa salaada waktigeedii uu ka dibdhigo wax cudurdaari uguma sugnaa walow takaasarad haba ku badato caleyhi qofka dushiisa al ashqaalu shuqulladuba ha ku bateene ilaa in nasiyahaa inuu salaadii halmaamo maahane si kale cudurdaar kuma leh bikayri lacibin cayaar kayrkeedu ku halmaamo aw naama amase inuu seexdo maahane qabla dukhuuli waktiha salaada waktigeeda geliddeeda ka hor oo walam yantabi haddana uusan baraarugin ilaa bacda fawaatiha salaada tegiddeedii kadib maahane wa idaa faatad haddii ay ka tagto shaksan qof fariidatun salaad la farad yeelay haddii ay ka tagto bikayri cudurin cudurdaar la'aanna ay uga tagto wajaba caleyhi qofka korkiisa waxaa ku waajiba qadaa'uhaa salaadii oo la qadeeyo cala alfawri degdegna loo soo qadeeyo qofkii ay salaadii ka tagtay cudurdaar la'aanna ay uga tagtay oo hurdo iyo halmaan wax aan ahayn ay salaadii uga tagtay inuu salaadaas degdeg usoo qadeeyaa ku waajiba wa idaa faatad haddii ay ka tagto shaksan qof fariidatun salaad la farad yeelay bikayri cudrin cudurdaar la'aanna ay uga tagto wajaba caleyhi qofkaa dushiisa waxaa ku waajiba qadaa'uhaa salaadaasoo lasoo qadeeyo calalfawri degdegna loo soo qadeeyo fa in faatat haddii ay ka tagto salaadii hu shaksigii bicudurin cudurdaar haddii ay uga tagto waa harmaamay ama inta seexday weli iyadoo salaada waktigeedii la gaarin wuxuu soo kacay salaadii waktigeedii baxay wajaba caleyhi waxaa ku waajiba qadaa'uhaa salaadii qadaheedii oo ku waajiba cala ataraakhi dibdigid buuna ugu waajib yahay taraakhi kii hore wuxuu ahaa fawri degdeg inuu u qadeeyaa waajib ahayd hadda inuu degdeg u qadeeyaa waajib kuma ahaan wal afdalu laakiin sida u fadliga badan lahu lishaksi shaksiga almubaadaratu degdegid weeyaan biqadaa'ihaa salaada qadaheeda uu degdego hadday salaadii cudurdaar uga tagto qofka oo hurdo iyo halmaan middood weeyaane salaaddii inuu sina qabdo yahay mar walbaba waa ku waajib horta qadihii waa lagama maarmaan laakiin qadihii hore fawri buu ahaayo degdeg inuu u qado ayaa waajib ku ahayd hadda inuu degdeg ku qado ayaa waajib kuma ahana waa taraakhi taraakhi weeyaanoo wuu dib dhigi karaayo dib buu ka qadayn karaa laakiin waxaa u fadli badan inuu la degdego oo u degdego qadihii salaada baraa'atan lidima weeyaan dimadiisa iyo qoortiisa ayuu beri yeelayaayoo salaaddii lagu lahaa ayuu iska beri yeelayaayoo u rabaa inuu qadeeyo wal afdalu lahu sida u fadliga badan almubaadaratu degdegid weeyaan biqadaa'ihaa salaada qadaheedii u degdego wallahu subxaanahu wa tacaala aclam